asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqiimaha yuhuudda ee ka wadamarinka godoonsan ee khaza waxaan maanta waxadah dhanka kalena ku beegan maalinkii afar boqol iyo kontonaad oo xidhiir ah aan warbixinteenna maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqiimo afar iyo labaatankii saace la soo dhaafay ka dhacay marinka khaza iyo dagaallo xoogan oo lagu jebiyey askarta saynada yuhuudda haddabaan ku horeyna duqiimaha ciidamada gumeystaha yuhuudda weli halkooda kasii wada duqiimaha barakacinta iyo goodoominta sharci darada ah ayaa waxay afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay geysteen xasuuqyo kala duwan oy kula kicin dadka barakacyaashii aan waxba galabsan iyo guud ahaan qeybaha kala duwan ee dadka ku dhaqan mandiqada goodonsan ee khaza guri ku yaala xaafadda annaasir ee waqooyiga magaalada rafax ee koonfurta mandiqada goodonsan ee khaza ciidamada yuhuudda waxay ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana ku shahiiday duqeyntaas sida la sawrinayo dad badan oo shacab ah isla magaalada rafax deegaan ku yaala galbeedka magaalada waxay ciidamada yuhuudda ku garaaceen duqeymo aad u xoogan oo sababay istishaadka dad badan oo shacab ah iyo dhaawac kuwo kale oo fara badan madaafiicda goobta ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ku garaaceen xaafadda azaytuun ee dhacda bariga magaalada khaza waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kale aad u fara badan howlgallo burburinna ay sidoo kale ciidamada gumeystaha yuhuuddu ka geysteen deegaano kala duwan oo ku yaala waqooyiga magaalada khaza waxayna halkaasi ku dumiyeen oy dhulkala simeen guryo badan oy dadka shacabkaa degnaayeen iyagoo sidoo kale weerar rasaaseenna ka geystay xerada anuseeraad ee dhacda bartamaha marinka khaza waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kale sida ay soo tabinayaan warbaahinada halkaasi ku sugan khasaare iskugu jiro shuhada iyo dhaawacyo tarabeella ayaa waxuu sidoo kale ka dhashay duuqeen aad u xoogan oo xagga cirka oo ay ciidanka yuhuuddu la beegsadeen guri ku yael wadada nafqa ah ee ku tala waqooyi bari magaalada khaza koonfurta magaalada khanyunis ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen duuqeen aad u xoogan oo ay ku shahiideen dad badan oo shacab ah halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan magaalada beetlaayi ee dhacda waqooyiga marinka khaza guri ku yaela duuqeen aad u xoogan oo ay ciidanka yuhuuddu la beegsadeen waxaa ku shahiidiyey toban ruux oo shacab ah halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan waxaa sidoo kale korortay tirada dadka ku shahiiday duqeyntiiyo maalintii shalay ka dhacday xerada almakhaazi ee bartamaha marinka khaza waxaana halkaasi ku shahiiday toban ruux halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo du fara badan duqeyn aad u xoogan oo ka dhacday magaalada beytlaahiyah ayaa waxay sidoo kale sheegayeen dad gobjoogayaal ah inay ku shahiideen afar ruux horayda halkay ay ku dhaawacmeen kuwo kale ciidamada saynada yuhuudda waxay sidoo kale beegsadeen dad shacab oo ku sugnaa deegaanka nasli ee ku yaala xerada jabaaliya waxaana la warinayeen halkaas ay ku shahiideen dad badan oo shacab ah halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan sidoo kale laba ruux ayaa ku shahiiday kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeyn kale oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen isla xerada jabaaliya guri ku yaala bartamaha marinka khaza ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqeyn kale oo aad u xoogan taasoo ay ku shahiideen dad badan oo shacab ah kuwo kalena ay ku dhaawacmeen dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaana waxay sheegayaan in guriga la beegsaday uu soo gaaray burbur baxsan iyadoona ay ku shahiideen koo iyo toban ruux oo shacab ah dhanka kalena ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda ayaana waxaa laga baadigoobayaa dadka shuhadadiiyo kuwa dhaawacyada qabaa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza ayaa waxuu shaaca ka qaaday in xaalada lise ay ku sugan yihiin shaqaalaha caafimaadka iyo weliba bukaanadii ku sugnaa isbitaalka kamaal cadwaan waxaana uu tilmaamay in ciidamada yuhuudda ay qiyaameen shaqaalaha caafimaadka iyo bukaanada waxayna u sheegeen inay u kaxinayaan dhanka isbitaalka lendonusi balse ma aysan geenin isbitaalka oo way qafaasheen ilaa iyo haddana lama oga halka ay ku dambeeyaan ama si rasmi ah loo geeyey agaasimaha ayaana waxuu tilmaamay in habeenkii xalay iyo dadka dhaawacyada qaba iyo kuwa bukaanada ay wajaheen dhibaato midii ugu darnayd maadaama aysan helin dhakhaatiir daaweysa ama siise daawadii loo qoray waxaana uu sheegay in dhakhaatiirta ay ciidanka yuhuuddu kaxaysteen ay gaarayeen ilaa iyo soddon iyo saddex dhakhaatiir kuwaasoo dhammaantooda ka shaqaynayay qeybaha kala duwan ee isbitaalka koo iyo toban ka mid a waxuu sheegay inay ahaayeen kalkaalayaal afar kalena ay ahaayeen ragga kaxeeya gawaarida ambalaasta toddoba kalena waxuu sheegay inay ahaayeen maamulayaasha isbitaalka oo uu ka mid yahay abuusafiya agaasimaha guud ee isbitaalka kamaal cadwaan laba ruuxoo suxufiyiinna ayaa iyaguna ka mid ahaa dadkii ay ciidamada yuhuuddu ka xaysteen toban kalena waxay ahaayeen shaqaalaha ka shaqaynaya nadaafadda isbitaalka ciidamada yuhuudda ayaa waxaa lagu yaqaanaa dhagarta iyo cadowtooyada gaamurtay ay u qabaan islaamka iyo muslimiinta qiyaamada ay ku sameeyeen shaqaalaha caafimaadka iyo bukaanada ayaana ah mid ka mid ah dhagaraha cadowga yuhuudda xasuuq aad u daran oo ay ciidamadii hudu ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwa kaleo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhudu geysteen saacadii lasoo dhaafay ayaa gaarayay laai laba xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan afartan sideed ruux halkay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen konton iyo laba ruux oo kale iyadoo ay xusad mudan tahay in tobanaan ruux oo shuhaada ah iyo kuwo kaleo dhaawacyo kala duwan qabay ku isxaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo bilaha shubka hoostooda tirada guud ee shuhaadada muslimiinta khaza tan iyo sanad ka hor markii uu bilowday dagaalka waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo shan kun afar boqol siddeetan iyo afar ruux halkay dhaawacyaduna maraya in ka badan boqol iyo siddeed kun iyo sagaashan ruux tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo afar iyo toban bilood oo uu socdo dagaalka marinka khaza ay ciidamada yuhuuda si isku mida u duqeynayeen mid waqooyi la iyo koonfur bari la iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suurtagal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duqaymaha yuhuuddana si arxandarraha u beegsanayso dadka barakacyaasha ah dhanka kale kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay weeraro kala duwan ku beegsadeen ciidamada cadowga yuhuudda ee duulaanka gardarada ku soo qaaday deegaanada kala duwan ee marinka godoonsanee khaza gumaadka iyo xasuuqyada wuxuushlimadan halkaasi ka wadaa weerarada ay dagaalyahanada muqaamadu ku beegsadeen askarta yuhuuda ayaan iskugu jira kuwa toos ah duqaymo lagu garaacay saldhigyadooda iyo weliba weeraro nabagallaah oo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey yuhuudda saldhig milatari oo ay ciidamada yuhuudda ku lahaayeen bariga xerada jabaaliya ayay ciidamada wax iska caabiinta falastiiniyiinta weerar aad u xoogan ku qaadeen waxaana halkaas ka dhacay sida ay wararku tilmaamayaan dagaal aad u culus oo u dhexeeya ciidamada wax iska caabiinta falastiiniyiinta iyo askarta soo duulayaasha yuhuudda waxaana halkaas jab xoogan dhabarka loogu saariyey saaynada yuhuudda halkii dhimasho iyo dhaawac u qaybsameen wixii askari saldhiga lagu weeraray weerar kansi ama shiisha ay sidoo kale dagaalyahanada wax iska caabiinta falastiiniyiinta ku dileen laba askari oo ka tirsan ciidamada saynad yuhuudda shiishihan ka tirsan dagaalyahanada alkhasam ayaana xabadda la helay labadan askari halkaas ayaana ku qurbaxeen xubno ka tirsan cadowga yuhuudda oo ku sugnaa gagaarka masjidka alcadaar ee ku yaala magaalada rafaax ayay duqimo aad u xoogan la dhaceen ciidamada wax iska caabiinta falastiiniyiinta waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira kuwaasoo gaaray cadowga waxay sidoo kale gacanta ku dhigeen dagaalyahanada muqaamada falastiin diyaarad nooca sahanka ah oo ay leeyihiin ciidamada yuhuudda wararka sidoo kale ka imaanaya xerada jabaaliya waxay sheegayaan in halyey ka tirsan ciidamada wax iska caabiinta falastiiniyiinta uu camilad istishaadiyaha ka fuliya gudaha xere ay ciidamada yuhuudda ku sugan yihiin oo ku taala xeradaasi guutada alkhasaam oo ah garabka milatariga kooxda muqaamada falastiin ayaa waxay xaqiijisay in dagaalyahan ka tirsan guutadooda uu bartamaha ka istaagay shan xubnood oo ka tirsan ciidamada yuhuudda halkaasna uu isku qarxiyey shantii xubnood ayaana waxay u qabsameen wax dhinta iyo wax dhaawacmaa howlgalkan dhirnaanta ee ka muuqata ayaana ku soo aadayaa iyadoo maalmihii tegay ay ciidamada wax iska caabinta falastiiniyiinta fulinayeen howlgallana furlimo ah oo lagu beegsanaya cadowga waxayna camaliyadan istishaadiyaddah ka horreysay laba kaloo ka dhacday isla jabaaliyah iyo magaalada beet xanuun ugu dambayntii taliska milatariga saylada yuhuudda ayaa waxuu shaaca ka qaaday in guutada naxalay ka soo baxaysa magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza islamarkaana ay halkaasi ku bedelayaan guutada kiriyaati oo ka mid ah guutooyinka milatari ee saynada yuhuudda waxaana xusid mudan in guutada naxaal ay tan iyo bilowgii dagaalka marinka khaza ay ku sugnayd magaalada rafax islamarkaana ay halkaasi ku wajahayeen dagaalada dhigbaxa ah ee kooxda muqaamada falastiin waxaana intii ay halkaasi ku sugnaayeen laga dilay konton xubnood oo iskugu jirta saraakiil iyo askar halka laga dhaawacay boqolaal askari oo kale bayaan ka soo baxay milatariga saynada yuhuudda ayaa lagu sheegay in guutada naxal ay isbuucan dhammaysan doonto dhammaan howsheedii ku aadanayd mandiqadaasi iyadoona mas-uuliyadda magaaladasi ku wareejin doono guutada kiriyaati si halkaas ay uga sii wadaan gumaadka shacabka reydka ah waxaana magaalada rafax ka dhacay dagaalla adag oo lagu dhigbixiyey ciidamada cadowga yuhuudda iyo howlgallo gaar ah waxaana dagaaladii ugu caansan ay halkaasi ka dhacay laga xusi karaa howlgalladii isdabajoogga ah ay dagaalyanada muqaamada falastiin ugu aargudayeen dilkii ay ciidamada yuhuudda u geysteen hogaamiye xafiiska siyaasadda ee kooxda muqaamada falastiin waxaana lagu weeraray ciidamada yuhuudda fariisin kastoo ay ku sugan yihiin saldhig kastoo ay ka samaysteen rafax guri walbo ay ka degeen cidhifka fog ee mandiqada goodonsan ee khaza iyo sidoo kale jid kastoo ay doonayeen inay socdaal ku maraan waxaana arrintaasi ka markhaati kacay xubno sare oo ka jirsan maamulka saynada yuhuudda guutada hadda ka bixisa rafax ayaana sida fariimo kala duwan waxayna dadka u tagaan uga warbixini doonaan jaxiimada ay ku sugnaayeen iyo sida dirqiga ay uga soo badbaadeen waxay sidoo kale dadkay u tagaan uga sheekayni doonaan dhiiranaanta dagaalyahanada wax iska caabiinta falastiin iyo in warbaahinada saynada yuhuudda ee been usoo tabini jirtay iyaguna ay goobjoog u ahaayeen dhacdooyinka xanuunka badan ee halkaasi ka dhacayey si kastaba guutadan ayaa sita fariimo culus oo lagu dhibcini doono dhagaha waalidiinta askarta yuhuudda iyo dhammaan shucuubta yuhuudda